daawulow kulankan labada beelood beesha garey beesha degooy ay ku wada hadlayaan shalay axadii aroortii saacadda markaay sideedda subaxnimo ayuu ka bilowday magaalada nairobi gaar ahaan xaafada southsea hotelka lagu magacaabo red cross labadan beelood waxaa xusid mudan in ay jirin wax dhadhexaadin ah oo koox saddexada u dhexaysa ma jiraan balse waa labada beelood oo keli ah oo weji ka weji u wada hadlaysa waxaa xusid mudan oo kasoo qeyb galay kulanka dhammaan siyaasiyiinka labada beelood sidii labada gabana ee madheera iyo wajeer xildhibaanada baarlamaanka iyo laba xubnood oo ka tirsan aqalka sanadkaada oo kasoo kala jeeda labada beelood wadahadaladan waxay daba socotaa codsi oo dhawaan madaxweynaha oo u jeediyey labada beelood oo ka codsaday in sida u dhaqsaha badan uga degdegta badan ay ku xaliyaan muranka u dhexeeya labada beelood marka wadahadalada maalinta labaad ay iminka ka soconayaan magaalada nairobi oo waxaa la filayaa saacado kadib in lasoo gabagabayni doono
qodobada labada dhinac ay ka hadlayaan maxaad ka xusi kartaa inagoo og in horey beelahani muranadooda uu ka dhashay muran dhinaca dhulka ah khilaafaadyo siyaasadeedna ay jireen sidii la sheegayo maxaa ugu muhiimsan oo qodobada amaba ajendaha shirka haatan looga hadlayaa ka mid a qodobada ugu muhiimsan ilaa hadda lixla soo qaaday ayaa waxaa kamid xagga muranka dhulka xuduudka countiga madera iyo countiga wajeer oo runtii ay muuqata amaba ergada labada beelood ay u muuqata in hadda wax weyn oo muran siyaa muran dhuleed inay jirin oo in tahay un arrinta mid soo kicisa ee arrin siyaasadeed sababtoo ah dagaalkan ilaa saddex sano ayuu udhexeeya labadan beelood oo dhowr jeedamay marna uu soconayay waxaa hadda laga hadlaya oo hadalada intooda badan xoogga la siinaya wixii abuuray dhibaatadan oo ah arrinta siyaasadeed madheera gaar ahaan waqooyiga madheera oo labada beelood mid kamida uu ku guuleystay kursiga baarlamaanka ee madhe waqooyiga madheera halka tan kalena ay muujisay inay ahayn wix meesha ka dhax doorasho sax ah oo ay tahay ku-xigasa iyo musuq maasuq arrimahan loo dheel isqaqabsiga labada beelood oo wakti badan qaatay oo soo ballaartay ilaa uu kasoo gaaray countiga wajeer sababta wax xusid mudan ee daawudow beesha dagoodiya oo degan madheera county oo sidoo kale degan wajeer county maadaama ay beeshan labada meela degan tahay ayaa saameynta waxay sababtay in dagaalka beeshan tii wajeer joogtina uu soo gaaro tii madheera joogtina uu gaaro halka beesha kale oo garana ay ku andacoonayso ay ku doodayso oy leedahay hadday tahay arrin siyaasadeed waxaa haboon in ay ku dhamaastaan nidaamkii guddiga doorashooyinka ay ugu dhawaaqeen oo guddiga doorashooyinka arrinkan ku dhawaaqay cidda qoraasta ku guulaysa ay ku guulaysatay in la joojiyo khilaafaadka dhinacaas kale almuhim labada meeloodba arrinta waxaa lisla abkarta inay tahay arrin siyaasadeed adigu waxaad ku sugan tahay goobta shirka uu ka dhacayo muuqaal ahaan amaba sida wadahadalka u dhacayo ma muuqataa siyaasiyiinta ka qaybgalayaasha kale inay diyaar u yihiin inay arrintaani xalkama dambaysa ka gaaraan sida u muuqata iyo khudbada ay soo jeediyeen siyaasiyiinta labada bilood kasoo kala jeedo gaar ahaan labada gavana sida gavana madheera iyo gavana wadir sida ay uhadleen amaba ay shirku u muuqdo waxaa muuqata rajo badan oo ah xalkama dambaysa in laga gaaro arrintan waayo shalay sidau ku bilaado wadahadalada ilaa iminka saacadba saacadda ka dambaysa waa lisoo dhawaanaya saacadba saacadda xig waxaa muuqata in ay qoris tanaasuleysa oo tan kale u tanaasuleysa rajo badan baa kaay u muuqataa inay saacadaha soo socdo in lagu dhawaaqi doono heshiis rasmi ah oo labada beelood wada saxiibeen dagaalada dhacay dad ayaa ku dhintay khasaaro kalena halkaasi waa uu ka dhacay marka ma laga hadlay sida laga yeelayo khasaarahaasi haddii ay dhacayso in dadkii dhibaatooyinkaasi geystay sharciga la horkeenayo arrimo noocaasa ma laga hadlay daawado saacadan aan kula hadlaya gudaha hoolka ani aan banaankiis taagana waxaa ka socda wadahadalada ayaa ka socdo qodobada reerla gartay waxaa kamid ah xabad joojin shuruud la-aan istaagaysa oo dhaqangeli doonto oo saacadahan ugu soo aada lagu dhawaaqi doono qodobka labaad oo iminka loo fadhiy waxaa kamid a inay jirin amaba ay jirta muran siya muran xuduudeed qodobada saddexaad oo laga hadli doono sidee laga yeeli doonaa dadka dhinteen dadka weerarka lagu soo qaaday sida ay beesha beesha beelaha mid kamid ay sheegayso ee tuulada gunana la yidhaahdo dhowr jeer lagu soo duuli ee dad shacab ah lagu laayay sidee laga yeelaa waxay kamid noqon doontaa waxyaabaha haddii laisku afgaran waaya in loo gudbiyo madaxweynaha ama dawladda loo gudbiyey sababtoo ah amaba ha leeshii ama aan leeshiinin waxaa dhici doonta in wixii meeshan lagu wada hadlay madaxweynaha loo gudbin doono oo ah arrintan inay tahay codsi madaxweynaha marka horeba ka imaadeen waxaan filayaa maadaama dagaalkan saddex sano soo socday in ay noqon doonto mid kama dambayso ah oo waxaas oo dhan laisla afgarta kadibna xal loo raadiya ay noqon doontaa saan u malaynaya ama aan filaya